barnaamijka dhallinyarada maanta wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa v o a washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatankii koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha sebtembar waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno hable iyo wiilal dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorama oo qurxiya xafladaha kala duwan gruubkan waxaa weyaan inamo iyo gabdho weyaan inamadu waxay naga caawiyaan dhanka marada youtubeka meelaa lasoo gelinayo adu social media naga caawiyaan anaguna waxaan ku caawinaa qurxinta xafladaha xaflad kastoy tahay haday tahay qalinjabin haday tahay aroos haday tahay dhalasho haday tahay munaasabad meel laga furayo
sidoo kale qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhinacii heesaha bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkan dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka oo kooban
maraykanka iyo isbahaysigiisa midowda yurub ayaa ku booriyey dalka ruushka in ay qaadaan tallaabo muuqata si loo xalliyo colaadda dalka siiriya warmurtiyeed wada jira oo ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka faransiiska talyaaniga jarmalka britain iyo erga matelaysay xubnaha midowda yurub ayaa ku cadaadiyey moscow in ay gacan siiyaan hanaanka la doonayo in dadka tabaalaysan lagu gaadhsiiyo kaalmada islamarkaana la joojiyo duqaymaha ka socda dalka siiriya si dib loogu soo cusboonaysiiyo dadaalada xabad joojinta
mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay wiil labaatan jira oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa qofkii ka dambeeyey rasaas lagu furay mool amaba xarun laga adeegto oo ku taala gobolka washington ee waqooyiga galbeed ee dalkan maraykanka arkan satiin oo ah wiilka la tuhunsan yahay ee labaatan jirka ah ayaa la sheegay in booliisku ay soo qabteen goor dambe oo sabtidii shalaya kadib markii afar iyo labaatan saacadood la raadinayey qofkii ka dambeeyey toogashadaasi sidoo kalena waxaa la sheegay in ay booliisku ka qabteen arkaan isaga oo maraya jid ku yaala degmada oak harbor oo ku taala magaaladaasi gobolkaasi washington kadib markii ay ciidamada ammaanku heleen xogo la xidhiidha inuu goobahaasi ka agdhow yahay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad dhegaysan jirteen waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dhalinyaro ku nool magaalada boorama oo qurxiya xafladaha kala duwan wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa barnaamijkan kusoo diyaariyey magaalada boorama
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o a oo maalin kasta oo axad ah aad wakhtigan oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o a waxaa maanta inoogu marti ah ururka gabdhaha ee bila decoration oo iyagu ka shaqeeya qurxinta goobaha lagu qabto caroosyada xafladaha munaasabadaha iyo dhalashooyinka gabdhahan oo kale ah kawsar maxamed jaamac umalkhayr allaala muumin raxmo muuse cabdilaahi inta badan waxay ka howlgalaan magaalada boorama iyo magaalooyinka kale ee somalilan ugu horeyn kawsar maxamed jaamac goormo ayaad aasaasteen ururkan qurxinta goobaha caroosyada iyo xafladaha ee magaciisa la yidhaahdo bila decoration
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat magacaygu waa kawsar maxamed jaamac waxaan ka mid ahay billy decoration ururkan een, waxaan bilownay een, meelaha iminka sideed bilood ka hor een, wuxuu nagu dhashay adu laakiin laba sano ka hor duruufo jira iyo een, sababo jira awgeedna een, uu nooga yarkaday laakiin iminka alxamdulilah een, waxaan ka howlgalnaa een, somalilan gaar ahaan een, boroma laakiin somaal kumana koobnin boroma keligaatee somalilan oo dhan baan nahay Een, gruubkan waxay weyaan inamo iyo gabdho weyaan inamada waxay naga qayb- naga caawiyaan dhanka marada youtube-ka meelaha lasoo gelinayo adu social media ay naga caawiyaan anaguna waxaan een, aan ku caawinaa qurxinta een, xafladaha xaflad kastoy tahay hadday tahay qalinjabin hadday tahay aroos hadday tahay dhalasho hadday tahay munaasabad meel laga furayo een, intaba een, waxaan nahay dee gabdho howlgala een, madaragtay qurxinta xafladaha goobta carooska oo kale ama goobta xaflada oo kale waxyaabaha aad ku samaysaan ee aad ku qurxisaan maxaa ka mid a iminkoo kale een, aroosyadu waxay u badan yihiin een, kuwo casriya iyo kuwii een, kuwii hore labadaba way helayaan haddii een, hiddiyo dhaqankeenii hore ee, oo kale imika waa loo sharixi karaa een, dhigihii iyo waxbaa loo samayn karaa kuwa imikana dee dhaldhalaalkii layrhkii wixii gebi waa lagu xidhi karaa Een, haddii ee, maaragtay waxaa jira barar aan ku leenahay een, facebook oo kale waxaa weyaan waa bilo decoration baa la dhadaan media production Een, halkaabay ad ka arki kartaan sawiraanta ood ka daalacan kartaan
kawsar waxaad sheegtay in ay inama idinla shaqeeyaan oo aad kamaradana ka duubtaan goobaha yacni carooska oo kale ama xafladaha oo kale sawirrana aad ka qaadaan duubista aad ku samaynaysaan goobaha aad qurxinayseen marka horena maxaa kharasha ee aad ka qaadaan wallaahi horta alxamdulilah een, maalmihii hore way yara adkeedoo dee lama- dadku lama haysan laakiin imika een, arooska maaragtay dee ka een, last price waxaweyaan waxaweyaan mid waa sideetan aduu qiimihii kala leeyihiin hadba qofku siduu doorta weyaan laakiin ka ugu qaalisan waxa weyaan waa laba boqol Een, laba boqol iyo konton aduu laa laba boqol haa meel dollar Een, waxa weeyaan een, dee aduu ma aragti markaa een, waxay qaadanayso hawsha siday tahay kamaradii een, qurxintii alaabihii oo dhan aduu laba boqol baan ka qaadnaa laba boqol iyo kontonna waan ka qaadnaa Een, waxaa kaloon qabanaa oo aroosyada qurxintooda ah dheer waxa weeyaan xafladaha sabootintoo kale xafladaha qalanjibintoo kale xafladaha een, baxayoo kale awood sabootinta unee lagu sabootinayo aduu intaaba waan qabanaa ta kale oon ku qurxino oon keega iyo meesha uu qofku marayo oo kale oon u qurxino marka aduu intaaba oon waxaa markaa xafladaha sabootinta oo kale waxa weeyaan arday waxbarasho bannaanka ka helay oo kale amase qof caroos ahaayo halkan inta lagu guursaday sharcigii intuu usoo baxay la dhoofinaya oo kale oo dhoofaya oo lamaanihiisii kale u tegaya ma kuwa noocaas oo kale aba haa kuwo nooca noocaas oo kale ah iyo kuwo xitaa een, kuwa dhalashooyinka oo kalena kuwaasna waan qabanaa iyagana xitaa kuwaan sheegta oo kale waan qabanaa intaasaan ah, ka shaqaynaa insha allah bejaj waan leenahay bejajkaad naga socon doontiin instagramka bila decoration and photography ayaan weeyaan ciwaanku facebook waa sidaas oo kale taas halka youtube-kuna waa intaasun haa bila decoration and photography media production
umal khayr allaala muumin oo idna ka mida gabdhaha inoogu martida barnaamijkan hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o a kana qayb qaadanaysa barnaamijkan Ee, umal khayr waxaad ka warantaa maadaama aad goobaha caroosyada iyo xafladaha iyo meelaha munaasabadaha lagu qabanayo aad ururkiina bila decoration aad qurxinaysaan waxyaabaha aad ku qurxisaan ee, ma idinka urur ahaan leh mise waad soo iibsataan mise qofka ayaa la imanaya bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale hortoo noo suurtageliyey inaan noqono dad isku duuban waxay jecel yihiinna horuu mariyey annagoo joogno dhulkaygii hooyo wax badanna waad qabateen isle alaabtaan maxay hadeeniyo ku sharaxnaa annaga iskale oo waa qalabaan soo iibsanay goobaha aad ku xidhaysaan ma goobo idinku aad leedihiinba mise waa hoteelada oo kale iyo meelaha goobaha xafladaha lagu qabanayo
waa hoteelada inta badan een, iyo de guryaha oo xafladaha dhalashooyinka oo kale ah laakiin waan rajaynaynaa insha alla inaan meelaan leenahay aan ku qaban doono
raxma muuse cabdilaahi oo iyadna ka mid ah gabdhaha ururkan bila ee aynu barnaamijka ku waraysanna hibada iyo halabuurka barnaamijkan ay nagala qayb galaysaa ayaan iyadana waxaa weydiinayaa hawshan oo kale ee aad ka shaqaynaysaan ma waxa weeyaan mid waddanka ku cusubba ma mid aad hore usoo aragteenba halkeed uu idinkaga dhashay abuurista amase hindisaha een, inaad noqotaan gabdho qurxiya goobaha caroosyada iyo xafladaha bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay marka koobaad su-aashaad weydiisay waxay ahayd een, fikirkan mid cusub baa mise waa mid dee la arki jiray waxaan u malaynayaa fikirkan waxaa weeyaan mid cusub aduu somalilan ama soomaaliya saan malaynayo ku cusub ayaan u malaynayaa fikirkan Een, ta kale tiri een, maxaan ku dhahdaaye sed u aragtaa inaa uu fikirkani ima shaqadan aad qabatiin sed u aragtaa anu waxaan arkaa inay mid fiican tahay aad iyo aadna oo wax badan naga caawin doonta maadaama dhallinyaro aan nahayna isku filannahay een, isku filnaansho oo kalena aad aduu meel weyn bay naga qaadan doonta waxaan maraynaya anagu inaan cusubnaho kuwa dadka magaalada dhexdeeda qoladaa khaasun baa jirtaan filay dhallinyarta caroosanaysa oo kale ee guursanaysa ee inta badan idinla soo xidhiidhaya waxyaabaha idinka dalbadaan inaad ku qurxisaan goobta ay ku caroos gelayaan maxaa ka mid a
horta waxaa ka mid a een, qalabyada een, qalabyadan aan annagaa samaysanay anagay noo gaar yihiin kadib qalabyada sidaan u sharaxno kolba design baan u sharaxnaa dhisayno kala duduwan marka ay nala soo xidhiidhayaan markaa dhisaynada kala duduwan unbay doortaan waxaana ka mid a biro yaryar oo kale laydhar oo kalea ka mid a een, aduu biibiiyo dhigo oo kalea ka mid a
inta badan dhallinyarada carooskooga waxaa la qabtaa marka hore meherka oo maalin baa la qabtaa haddana ca- habeennimadii baa ka dambaysa oo xafladda la qabsadaa marka labada jeerba maad u qabataa inaad u qurxisaan goobta mise hal mar umaad israacisaan maalintii iyo habeenkii mise waad kala dudaan xafladda maalintii iyo tii habeenkii haa waan u qabanaa laba waqti labada waqti baan u qabanaa hadduu qofku doonayo markuu nala soo xidhiidhayo uun waxa aan naga- aan dee inaan u qurxino naga codsanayo kale qofku oo uu aroos uu noogu baahan yahay oo kale ayaan u samayna ayuu noo sheegaa inuu labada waqti u baahan yahay marka baraaskiina wuu kala jabnaanayaa marka aroo haddaan u qabanayo haddaan habeen u qabanay haddaan labada jeerba u qabanayno marka qaar waxaa jira aroosyo aan labadaba u qabano aroosyo aroortuu naga dalbada aroosyo habeenoo gaarkuu naga dalbada kawsar bal waxaad ka warantaa xafladaha inta badan gabdhuhu inta badan habeenkii waxay qabsadaan xafladda qabsataa markaa goobta markaad habeenkii qurxisaan waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid a ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka muusiga waxyaabaha ma u samaysaan Een, may waxyaabaha ma sameyno waxyaabaha ayaga qofku soo diyaarsada Een, laakiin haddii qofba wuxuu ku xiran yahay een, hadba sida wuxuu dalbado wuxuu dalbado unbaan anagu filinaa waxaad sheegtay in hidaha iyo dhaqankii hore ee soomaaliyeed qofku hadduu doonaya xataa aad qaabkaasoo kale ugu qurxisaan ood qalabkii hidaha iyo dhaqanka keentaan caroos idinka soo dalbaday ama xaflad idinka soo dalbatay ma jirtaa oo aad u samayseen inaad ugu qurxisaan qaabkii hidihi iyo dhaqankii hore ee soomaaliyeed may weli ma jirto laakiin waxaa jirta een, mar aan raacinay een, caruur yaroo u xidhnay dharkii hidda dhaqanka oo caruuska la hor ay horgaleen Een, laakiin weli ma jirto een, dad dalbaday sidii hiddiyo dhaqankii hore in lagu lagu sharaxo weli waxaa jira waxyaaba uu ku labisto ama ay ku labisato caroosadoo kale oo labis gaar ah taasoo kale idinku ma samaysaan may een, weli manu samayn laakiin anagu een, waxaan nacam daan aan rajeynana mustaqbalka insha allah inaan meel yeelan doono anaga noo gaara oo de wax kasta oo aroos looga baahdo laga heli doono insha allah umal khayr waxaad ka warantaa shaqadan iminka ururkiina bila uu qabanayo ma is leedahay dadku way soo baranayaanoo macaamiil fara badan ayaad helaysaan haa xoog walaahi maalintaan bilownay iyo maanta isku mid manihin xoog baana loo soo dalbadaa si fiican wayna socotaa
ma gabdhaha idinsoo dalbada ma wiilasha idinsoo dalbada inta badan dalabka waxaa ku ka yimaadaa wuxuu ka yimaadaa kulley qofka een, xaflad dee ku- een, markay wiil iyo gabadh saaroos ayaan kulley gabadhuun baa qabanqaabisee gabadhuunbuu ku xidhayan gabdhaha inta badanna soo dalbada axmed muuse asxaabta iyo dhallinyarada idinsoo dalbanaysa ee idinsoo dalbanaysa carooskooga inaad u qurxisaan naqshadaha iyo qurxinta aad u samaynaysaan ma mid isku mid a mise waad kala dudaan bismillaah may waan kala duunaa waan kala duunaa oo qof walba dharka uu xidhanayo oo kale ayaan ugu ekaysiinaa ama hoteelka ugu qabsanayo nooc uu egyahay midabka daaha ku xidhan uu egyahay oo kalean ugu ekaysiinaa dadka ku dhegaysanaya markaad u sharaxayso tusaale ahaan caroos aad u samayseen qurxin oo kale amase xaflad aad qurxin u samayseen qaabka aad ugu samayseen iyo sida aad u samayseen waa sidii balaada waxoogaa faahfaahina ka bixi imika oo kale waxaan qaban imika kale waxaan samaynaa een, qoladii arooska oo kale imika hooloo kale ay ku qabsanayaan hoolalka aroosada lagu talagalo oo kale hoolkii waxaan waxaynaynaa daah een, daahiye buu leeyahay daahyadaas waxaa laga horreysiiyaayoo kale labo een, afar dhigood oo afar dhigood maaha laakiin afar yaroo qori ama birood oo kale kadib daahiyadaa laiskugu qaqabtaa afartaa birood halkan kale uu qofku arooska ama aroosadu soo wada marayaan oo kalena iyagana biraan dhigdhignaa kadib daahiyadaa laiskugu xidhxidhaa sidii daahiyana u dhexdhexaysiina daaha dambena layd baa la hoos raaciyaa iyo halka dambe aa la raaciyaa oo daaha laga dambeysiyaa ha layd baa la- layd baa laga dambeysiya la daba raaciyaa ta kale ee samayna waxa weeyaan halkuu kasoo aroortii oo kalena halkuu kasoo galayo aroosku ama habeen hadday noqoto aroosadoo kale dhigaan u waxaynaa aduu afar ilaa meelaha gaadhaya ayaan u waxaynaa daah dharkay xidhanaysana daah u eg ayaan ku marnaa biibiyoo kale laydhadhoo kale goobta ay fadhiisanayaan oo kale seeda iyada lafteeda u qurxisaan goobta ay fadhiisanayso aroosadu oo kale iminka ama arooskuba waxaan samaynaa saan markii horeba kuu sheegay afar birood ayaan dhignaa dhinacay gabadhu fadhiisanayso oo kale halka sare xitaa daah baa lagaga xidhaa si markaasoo kale ay u noqoto waxayro mutloo kale ama dee daahoo kale ah qabanaya halka sare ilaa hareeraha yarna saasaan ku qabanaa markaa ubaxyo yaryo waxna waa la dhigaa caroosadoo kale waxaa la socota mixiisad inkastoo iminka malaha aan u malaynaya in qaabkii la bedelay oo mixiisad keliya awal ay ahayd gabadh la socota caroosadda iminka dhowr mixiisadood baa laga dhigay gabdhahaasoo kale iyaga een, iyaga laftooda halkeed fadhiisisaan oo aad ugu tala gasheen inaad ay kaga qayb qaataan carooskaasi sidaan aroosyo horeba soo qabanay een, waxaa fadhiisataan aroosada halkaa badanka mixiisaduhu ma raacaan ma fadhiistaan waxay ka fadhiistaan hareerahay ka fadhiistaan oo meel stageoo kale u leeyahay hoteelku badanka hoteelka haldoor baan ku qabanaa badankiisa meel stageoo kale u leeyahay stagekaa aan qurxinay gabadha unbaa fadhiisataa iyagu ma- halka hoose haday fadhiistaanoo ka hooseysaa kaasee loo qurxiyaa gabdhaha een, mixiisada Ee, kawsar magaaladan oo keliya kuma koobnin magaalooyinka kale ee somalilanna inaanu hawshan oo kale ka qabanno ee, waan isku daynaa waad tidhi ma jiraa meel ka baxsan boorama oo aad ururkiina bila decoration laydinka yeedhay Een, haa wuu jirtaa hargeysa ka mid a Een, aroos mahayn laakiin waxay ahayd een, xisbi ka mid a xisbiyadan een, wadanka ka jira ayaa maalinta munaasabad lahaa marka xisbigaasaa noo yeedhay oon u qabanay laakiin aroos ma ahayn
xafladda xisbiga ee, siyaasiga aad u qabateen ee uu idinku yeedhay inaad u qurxisaan goobtiisa sead ugu sharaxdeenee sharaxaadda iyo qurxinta iyo aad ugu samayseen
horta calankeena somalilan kaa meesha waa lagu sharaxay laftarkiisa een, xisbiga calankiisana waa lagu sharaxay marka meeshii een, awal maryooyin kale lagu sharaxi jiray ee midabo kale lagu sharaxi jiray ayaa waxaa lagu sharaxay een, calankii calankii een, u gaarka ahaa nacam xisbiga iyo kii somalilan
xaflad caleemasaar oo kale haddii een, laydinka dalbado qof dhaqan loo dooranayo oo kale in goobta lagu caleemasaarayo loo qurxiyo ma samayn kartaa
waan samayn karnaa horta een, waxay duntaan ugu qaadatee wax kastoo decorationa waxaan aaminsanahay inaan samayn karno wuxuu doona ahaado Aa, qurxintuu doona ahaado waxaan aaminsanahay inaan anagu samayn karno
umal khayr allaala muumin yaa idin baray qaabkan wax loo qurxinayo ee goobaha carooska iyo goobaha xafladaha iyo goobaha kale ee dhalashooyinka ee loo qurxinayo xageed ku soo barateen idinku horta meel wax laga bartoon u galnay ma jirtoon isleenahay meeshaasaad kasoo qalinjibisood kasoo baratay laakiin sawir inta badan carabta iyo waxaas baan sharaxaadii waxaan dee loo daayay dadkan baan iyo youtubyadan baan galnaayn ka daawanaa sida ay u sameeyeen laftarkoogu maan anaga noo samayna goobaha aad ku leedihiin baraha bulshada ee aad dadka ugu soo bandhigtaan qaabka aad carooska u qurxisaan xafladda u qurxisaan dhalashada aad u qurxisaan intee in leegoo dada ayaa ku xidhan goobihiinaasoo kale ee idinla soo xidhiidha way badan yihiin tiro halkan kuma soo koobi karayo facebooka dhowr waxa waxa inta tirada ku jirtay way iska kooban tahay laakiin dadka waxay ku badan yihiin een, pageka instagramka ay ku badan yihiin aan dad badan waxaa jira dhallinyar iyagoo qurbaha jooga oo ay isjeclaadeen gabadh waddanka joogta carooskoogana halkan lagu qabto kuwaasoo kale seed iyaga laftooda ugu samaysaan maadaama ay kala maqan yihiin oo ama wiilkii bannaanka jiro ama gabadhii bannaanka jirto tusaale ahaan oo kale labadaa qof ee kala maqanee dhallinyarta ah ee wiil iyo gabadha ah caroosyadooda kale seed u sharaxdaa aroosyadoo kale waxaan u sharaxnaa dadka sidii aroosyada kale aan u sharaxno manu sharaxnaa iyaga haddii maqan yahay em, aroosku iminka maqan yahay oo kale iyo haddii aroosadu maqan tahay oo kale labadaba saamanu qabanaa xataa waxaa jira aroosyo ay labadii qofba maqan yihiinoo dadkii qabanqaabinayn jiraanoo xafladii ay u qabanayaan taama markaasaa u sharaxnaa waxaa jira ururo haweenka caawiya ama hay-ada ha ahaadaan ama ururo kale weli ma u bandhigteen amase een, kaalmo ma weydiisateen in laydinka caawiya hal abuurka noocan eed samaysaan in laydinka gacan qabto hay-adaha samafalka ma dowladda cidaad la xidhiidheen oo ka haween ahaan idin caawisa ma jirtaa
ilaahay woota mahad oo dhan u sugan tahay laakiin een, waxaan u hadnaqaynaa manajerka tolo sam cabdiqaadir ayaa horta anaga na caawiyey markuu gorsa naga gacan qabtay weli mi ma jirto qofkanoo dee u bandhignay inaan dee fikradaasoo weli dee min arkin hay-ado jaanisna minu heli laakiin waan rashe- waan raj- waan rajeynayaa insha allah inay gacan qaban doonaan insha allah oyna caawin doonaan
hay raxmaadna haa tababar wax badan xitaa hadday naga caawinayaan dadku aad iyo aad waan u baahannahay baan odhanaha hay kawsar kuley waa runoo anagu dintii karaankayga waan qabanay xaqiiqna waan u baahannahay cidna gacan qabataa
yaa ka urur ahaan ah, baahidiinnu ay tahay maxaa ka mid a baahida iyadu de way- way way- way jiraan baahiyo badan laakiin een, haddii madaragtay dee wax- maal la helo oo maal lacag la helo een, waxaan aaminsanahay in aan de waxyaaba badan ku qabsan karno iminka kale haddii jiro qof dee aqoon oo kale ama fikrado kale oo kale haddii jiraan oo taaliftiskaygeeda baahanaayo waa baahi jirta sidoo kale haddii qofkaasi eh, qalabyada wax lagu decoration gareeyo dad eh, dalka ka baxsanoo dibada jooga hadday jiraan oo kale iyagaa fahmaya ugu dambayn waxaan idin weydiin lahaa bal haddaa mid walba oo idinka midii inay shaqadan ururkan mooyaane shaqo kalaad qabataan kawsar maxamed jaamac ee, shaqo aan ahayn tan oo kale oo aad qabato ama se ardaynimoa ama waxbarasha ama macallinimoa ma jirtaa Een, may tan baa shaqaa laakiin ardayd baan ahay jaamacadda dhigtaa waxaan ahay nersin waxa weeyaan kalkaaliso waxaan markaan kii saddexaad galayaa umal khayr allaale adiga maxaad barataa ee, maxaa kale shaqeyaad haysaa ee aan tan ahayn
iminka ha- xilligan aan taaganaya wax ma barto laakiin shaqooyinka iska yara fudfudud marmar waan qabtaa raxmo muuse cabdilaahi adu maxaad barataa taa adiguna noo faahfaahay Een, ardayd baan ahay shaqo kaloo tan ahayn ma hayo tan baan ka shaqeeya intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta ay nagala qayb qaadanayeen gabdhaha bila decoration oo ay noogu marti ahaayeen halkan gabdhaha kale ah, raxmo muuse cabdilaahi kawsar maxamed jaamac cumar khayr alaala muumin tan iyo kulantideenna dambe intaynu ku kulmi doonno barnaamij la mid ah barnaamijkan hibada iyo hal abuurka ee aan idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good waxaan idinkaga degi doonaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan haashim sheekh cumar good v o e boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo warbixintaasi booramo kusoo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa barnaamijka dhallinyarada ee v o a haatanna bal aynu eegno dhinaca iyo magaalada gaalkacyo arrimaha sida weyn dhallinyarada saameynta ugu leh waxaa ka mid a shaqo la'aanta oo ay badankooda u aaneeyaan in marka ay wadankooda shaqo ka waayaan kadib ay tar- ay u tahriibaan wadamada shisheeyaha haddaba wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa duruufaha ku xeeran dhallinyarada ku nool degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iyo weliba dadaalada la doonayo in dhallinyaradaasi shaqooyin loogu abuuro
inkastoo bulshada soomaaliyeed marka laga hadlayo dhalintu ay tahay midda ugu badan haddana da-yarta waxaa daashaday shaqo la-aan suurtagal ka dhigtay in qaar ka mida da-yarta ay dalka dibaddiisa u boqoolaan halka qaar kalena ay camal la-aan ku haysato dalka gudihiisa ha yeeshee sanadihii dambe qeybo ka mida gobolada dalka waxaa ka bilowday barnaamijyo shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed degmada dhuusamareeb oo xarun u ah gobolka galgaduud waxaa dhowaan ka bilowday barnaamij dhallinyarada loogu abuurayo ganacsi yaryar kaasi oo lagu dhiiragelinayo dhallinyarada shaqo la-aanta haysata ee ku nool gobolada dhexe cabdi xuseen cabdulle waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii fursadda u heshay in loo abuuro goob ganacsi waxa uu ka waramayaa waxa iska bedelay noloshiisa xilligii uu baagamuddada ahaa iyo hadda bismillahi magaca waxaa la yidhaha cabdi xuseen cabdille waan imid xafiiskaan imid warbixin baa laysiiyey warbixintii waa ku qancay markaan ku qancay waan ku biiray Een, dhaqaalo commission fiicanna waan ka qaatay bishii hadda sideed oo dhammaatay Een, haddaad shaqaysanayso shaqo ku diidamayso haddaad waxbaranayso ku diidamaysid xilli yar oo kooban baad umad u yeelaysaa haddii tababar ay tahay haddii aad waxbarano kale ay tahay marka waa shaqo aada u fudud dadkan aan ku dhow- ku boorinaya inay kusoo biiraan aada u weyn waxaan u arkaa inay howl muhim u tahay warbixinadan la siiyo iyo dokumentiyaalka na la siiyo oon hayno markii qofki ilaahay u fudeeyo oo ku dhaqanta oo darajooyinka meesha lagu gaaray qofkii eh, ku gaarto oo darajo kasta waxay leedahay dakhli qofkii helayso qof walbaba say u shaqaysata weeyaan haddii marka qofkii shaqaysato ilaahay ku guuleeyo aada u weyn ayay maalgelin fiican u tahay howlaha shaqo abuurka kasuko waxaa jira dad badan oo iskaashatada shaqo abuurka samaysay ay shaqaalaysiisay kuwaasi oo hadba wax soo saarkooda ay ku xiran tahay dadaalka iyo sida ay u shaqeeyaan waa tan faadumo aadan oo ka sheekeynaysa sida ay u shaqayso iyo dhaqaalaha kasoo gala
kobashin fiicanaan ka qaatay adiga waxaan qaatay laba boqol oo doolar lacag gaalaysa kobashinka waxaa lagu qaataa qof walbaa intii oo shaqeeya u qaataa waxaa la shaqeeyaa daawada in la- la isticmaalo in oo la isdiiwaan geliyo in een, group la samaysto noocyadaasaa lagu qaataa isticmaalka Een, iskaashatu ma kufto aa la yidhaahdaa group baad samaysanaysaa waxaad aasaasanaysaa tiam tiamkaas ayaad een, la shaqaynaysaa een, percentage aad ka qaadanaysaa si wanaagsan aniga baagmuudan ahay wax shaqaa maana qaba jirin dhallinyarada kalena waa ku dhiirigelinaa inay kusoo biiraan ganacsigan aada iyo aad hadda ayaan wacanahay commissionna waan qaataa een, waxna waan ka bartaa shirkadda tianis haa aadoo weyn aadoo weyn wax badan baan ka faa'iida waan shaqaysan jiray shaqadaydii horen ku nacdood ahayd ganacsi aad iyo aad baan shaqadii u sarraysaa waana shaqaystaa shirkadana waan ku biiray alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajaynayaa inaan ka shaqo dadaalka dhallinyarada hal abuurka shaqo iyo ganacsi loogu sameynaya ee ka socda dhuusamareeb ayaa waxaa isku soo abaabulay dhalinyaro ganacsato ah kuwa oo ku midoobay ee sidii dhalinta loogu heli lahaa shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda isaaq macalin ibraahim waxa uu ka mid yahay iskaashatada tienis international company waxa uu ka waramayaa tirada dhalinyarada ee shaqooyinka heshay iyo qorshaha ay uga gol leeyihiin Een, gobolkana waxaan kusoo biirnay ama shirkadda aan keennay een, bishii een, may 2016 ayaan keennay aan kusoo biirinay bilowgeedii ilaa iyo haddana dad fara badan ayaa ganacsigan fahmay oo dhaqaalo ka abuuray alxamdulilah haddana waxaan sii jecelnahay inaan sii siyaadino insha allahu tacaala haddii aan nool nahay nasiibkuna uuna saaciido waxaan jecelnahay inaan aan soo saarno milyaneero fara badan dad fara badan oo caafimaad qaba dhaqaalo leh een, isku kalsoon haatan waxay sii marayaan saddex boqol iyo siyaado dad gaaraya ayaa shirkadda mimbar ka ah xaqiiqatan een, waa ay jiraan oo bulshadii een, wax wanaagsan haddii aad u keento ayaga dhiirigelinta koowaad ayaga ayaa laga helayaa een, bulshada ayaa dhiirigelin fiican ka haysanaa oo k- bahalkii een, aan mar walba dhiirigelintooda ayaan kula shaqaynaa dhiirigelin la-aanna hadda cidumaba shaqay kartaba
cabdiwaaxid macalin
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo warkaasi gaalkacyo inaga soo diray haatana gebagabada idaacaddeeda duhurnimo ayaa intaasi ku eg waxaan idinla socodsiinaysaa hare cidla nuur yaano ismaaciil xuseen farjare waxaana kusoo gabagabeynaynaa heesta bushaaradii naftaydaay ee uu ku luuqeeyo shay miro dacar
bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awgaa sidaan ahay bukaa socod markii baan talays yiri bilanay la'aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baa hambaane barbarkaaga ilagaabo